raaceen jumhuurtooda jumhuurtooda wain lam takun xaamiyan wain lam takun haddaanay ahayn wain lam takun yaaban ahayn xaamiyan mug uur leh yani waxaa weeye agsarku arbaca siniin fain kaanat fain kaanat miman taxiidu ictadat bialaaثati quru'i fain kaanat hadday tahay miman haddii ay ka mid tahay taxiidu xayda ictadad waxay tirsanay tirsataa bialaaثati quru'in saddex quru ayay tirsataa waayo de waxa weeyaan uurkii maaha hadda waa waa daatu quru' oo dumarka xaydo weeyaan mar hadday kuwa xaydo ay tahay oo maalan dee ninkiiba naagta uu qof dumaraad uu furo saddex qur'i bay tirsanaysaa waalquru'u qur'iyaashuna aladhaaru duhri weeyaan yani waxay tirsanaysaa saddex duhri bay tirsanaysaa oo dee waa la isku khilaafsan yahay marka hore ile aayadda qur-aanka ah yatarabasna walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina yatarabasna bianfusihina alaaa quru saddex quri ha fadhiya baa layidhi marka quriga waxaa la yidhaha xagga luqa ahaan labadaba u ixtimaala duhrna waa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdo xaydna waa la yidhaahdaa laakiin adilla un baa rabaa dee sharciga xaggiisa maka lolada in loo kala saaro qolyahan marka shaaficiyadii waa duhri bay leeyihiinoo waxay deliishanayeen fatalliquuhunna liciddatihinna dumarka fura ciddadooda oo ciddada la furayaana waa markay daahir tahay midda kale waxay leedahay talaaqu iyadoo xaydo a markaa wataynu soo maray inaanan sharci ahayn oo hadigii rasuulka ahayn xaydo in lagu furo qowlka labaad oo aimada qaarkood ay qabaan oo akaabiru saxaaba loo guur laga soo guuriyey waxaa weeye inuu yahay maxaa la yahay qur'igu inuu xayd yahay waxay ka deliishanaya maalan dee ilaahay wuxuu amray alaaata quruu saddex qur'i buu amray haddii lagu xambaaro duhriga oo la yidhaahdo saddex duhri bay tirsanaysaa waxaa imanaysa mararka qaarkood sida kitaabka kuu sheegi doono inay laba duhri uun tirsantay baa dhacaysa mararka qaarkood oo haddii iyadoo duhri aanu u tegin iyadoo daahir oo aanu u tegin uu ku rido maxaanku idhahdaa daaqi uu ku rido isla markaa laxda ilbiriqsi kadibna yidhahda xaydkii way kan oo xaydki ka yimaado duhrigaa waa loo tirinaya maxaa imanaya markaa laba duhri bay tirsantay salaasa quru baana dee sharcigu ahaa halkaa waxaa inuu daba gelay markaa in la yidhahdo qurigu inuu xayd yahay baa meeshii bays lakin xaydku mar kastaba isaga waa la rabaa waktii xaydka markaa lagu riyay isaga laba tirin maayo ee saddex xayd oo kalun baa la tirinaya waaya waxay kulayahan lafdigan quriga marka lisaanu sharci loo yimaado axaadiidta aalaaba waxaa loo isticmaalaa xaydka ayaa loo isticmaalaa oo haweenaydii mustaxaadadayd waa kii rasuul ku lahaa tadacu asalaata ayaama aqraa'iha ama daci salaata ayaam ayaama aqraa'iha yani waxay ka tegaysaa salaada ayaamaha xaydka waqtiga salaada lafkar waa marka xaydka oo markaa qur'igii waxaa lagu tilmaamaa xayd ayaa rasuulku sheegay salawatu ullahi wasalaamu calayh midda kale waxay yidhahdeen haweenaydii khulciga lagu furay lagu sii daayey dee xaydo ayay tirsanaysaa sida aimadu waa isku qalaysa waataynu soo sheegay khilaafkeedii xaydo ayay tirsanaysaa hal xayd oo ciddadii xayd inay tirsantay ayaa la sheegay sidoo kale addoomihii macsaba iyo awdaas markii la qabtay iyo waxaa weeye dee baraa'adiini hal xayd laa tuuta u xaamilu xataa tadac walaa daatu xamlin daatu xaa'ilin xataa taxiida xaydatan hal xaydo markay xaydo marka taasna waxaa weeyaan xayd baa la sheegay maqsuudka asalkiina waxay leeyihiin waxaa weeyaan qofkan baraa'atu raxmi riximku inuu bari yahay oo waxba caloosha aana ku jirin riximka waxba ku jirin la ogaado taana waxaa weeye inta badan garasheedu wuxuu ku dhacayaa in meesha xayd yimi oo dhiig markuu yimaado ayaa la ogaan karaa in markaa meeshi mar hadduu dhiigin cawl ur inaanu jirin qowlkaasa markaa muctamado xoog badan markaa adilada eegto in qur'iga xayd la yidhahdo wayuxsabu lahaa wayuxsabu waa la tiriyaa laha iyadii waa loo tiriyaa bacdu duhri duhriga barhkii ayaa la tiriyaa oo loo xisaabiyaa duhran baa la xisaabshaa duhrigaasoo kaamilan dhammaystiran dee mar haddii lagu socdo adhaar dee duhrigii adhaar saddex duhri in la rabo yani waxaa weeyaan duhrigii ay la furay gudihiisa waxaa loo tirinayaa yani maaragtay ahaaro kaamil ayaa la tirinaya oo loo hal mid baa loo tirinaya oo wuxuu leeyahay fain طallaqaha hadduu furo oo faxaadad ay xaydo bacda laxdatin ilbiriqs dabadii ay xaydo inqadat way go'aysaa bimudiyi tuhurayni laba tuhuri tegitaankii ay ku go'aysaa ciddadii tuhuraynkaas oo akhrayni oo kale iyo wa shuruuci gudagal fi lxaydati ahaalita xaydadii saddexaadda gudagalo yani macnaha waxaan kan tilmaamay markaa ninku wuxuu furay haweenaydii iyadoo daahir oo aan u tegin ayuu furay laakiin wuxuu ahaa markii duhrigu sii dhammaanayey oo markii furayba ilbiriqs kadib baa waxaa dhacday baa xayd ka yimi kaasi marka waa tirsanaya kow ilaa saddex duhri baa la tirinaya kaasi waa kow waa ina ka haystaa waa laxda ilbiriqska waa ka haystaa maxaa markaa ku go-ayaa ciddadeedii laba duhuriyoo kale unbay tirsanaysaa way xayday way daahirsatay way xayday way daahirsatay xaydkaas saddexaad marka la gudagalo khalaas awey qofka waxay noqonaysaa qof ciddadeedii ay dhammaatay bay noqonaysaa wain طallaqa hadduu furo fi lxaydo xaydka gudihiisa hadduu ku furo oo de se raajixa xaydka in la furo sax maaha laakiin hadduu furo ma dhacaysaa mise dhici maysa khilaaf baa ku jira waxaa raajixa calaa qowl jumhuur inay dhacayso wain طallaqa hadduu furo fi lxaydo xaydka gudihiisa hadduu ku furo falaa budda waxaa lagaa maarana loo hurtilayahay min alaaثati aطhaari min mudiyi alaaثati aطhaar saddex duhuri inay tagaan baa lagaa maaran ah oo kawaamia dhammaystiran faidaa harcat fa ilaa waqtiga sharcada ay guda gasho fi lxaydati araabica xaydka afraad markay guda gasho inqadaad ciddadii way goortay oo wuxuu halka leeyahay de waxay iyagu qulbeydu kala eegayaan weeyaanoo ninba dhinac uu ka daliishanayaa uhriga xaydki baa soo yaraanaya soo yaraanaya maaragtay ciddadbixi xaydkana waxa weeyaan haddii la ictibaariyana waxaa dheeraanaya duhrigi baa ku dheeraanaya markaa lagu soo gaabiyo iyaan lagu dheeraynin baa markaa duhriga ay u eegayaan qolyaha marka leh waxaa weeye qorigu waa duhri hadduu markaa furo xayd ku furo waxaa khasab ah saddex duhriyoo kaamila inay la timaado xayd afraanna guda gasho xaydkan buu furay ictibaar male marka xaydkan waayo duhur bay qaadatay dahaaruma la eegaya waa koow way xayd duhur labaad bay gashay way xayd duhur saddexaad bay gashay way xayd markaa xaydkii afraad duhurigaas marku dhamaado xaydkii afraad la gudagalo ilbiriqsigaa hore la gudagalay xaydkii khalaas walaa farqa bayna an yataqaaraba xaydo walaa farqa farqi ma kaale waa daatul aqraagii bayna an yataqaaraba xayd waa xaydkeedu inuu isku dhow yahay aw mase yatabaacad uu kala fog yahay madooba saddexdaa duhur ma laga doonaya fa mihaalu taqaarub isku dhowaanshaha tusaalaheedu an taxiida waa inay xaydo yowman wa laylatan maalin iyo habeen baaba xayda oo muddadeedu waaba inta ah oo wa tadhur ay daahir noqoto hamsata cashara yowman shan iyo toban maalmoodna waa daahir shan iyo toban markay daahir tahay xaydun baaba imanaya habeen iyo maalina khalaas saasay ku socotaa hawsheeda oo markaa waa aqalu uhri iyo aqalu xayd bay haysataa aqalu uhri iyo maxaan ku raa aqalu lxayd labadaasay ku socotaa faidaa ulliqat fii aakhiri uhri faidaa ulliqat haddii la furo fii aakhiri uhri uhrigii aakhirkiisa haddii la furo oo maalmihii yani tahaarada ay ka sii baxaysay maalintii u dambaysay aakhirkeeda baa la furay maalintii shan iyo tobnaad gelinkeedii dambe gabalgaabkii inqadat way go'aysaa ciddatuha ciddadeedu biinain waalaaiina yowman labiyo soddon maalmood iyo walaxdatayn laba ilbiriqsi ayaa duhurgeediiba ku dhammaaday ya oo see arrintu noqonaysa de xisaabiya bal caqliga ku keen maalintii u dambaysay ee duhriga laxday halkaa ka eshay soo ma duhrigaas waa u xisaabiye ogow hal duhuriba markaa u xisaabanoo tegey ile duhrigaan duhur la jimaacayna ma ahayn nasiibkeeda waa afuran tahay buuri xoogaa ka bacdiya mise waa kan baxay kuway kan daahir bay u dhacday kaa horta xisaabi ka widha maxay gashay xayd sooma gelin xaydkeedi muxuu noqday waa yom waleyla sooma hade yom waleyla halkaana yom yidhig haye maxaa ku xigaa duhri shan iyo tobanah shan iyo toban meela soo ma waxaa dhex galay oo yimi haddana آه وعليها معي حيد يوم والليلة يا ظهر بها دنقل شن يطبعنا شن يطبعنا شن يطبعنا ظهر سبقي ويسكون نساء لبدا دحتالك لبدا مع الماضية دحيالك حيد كان خضر لم يصدل البرغسي أي كه شيء محن كل هذا آه ما أنتي حيد ظهر يهره وأي مساء لم يصدل يلا حضر لحظة أي بدك شيء حيد ضمب أي مكان عطبها يساعد وين مثالك يا لم يصدر يوم يا لا لحظة دبكا أنا وصل مركا كاسا لم يصدر كاس مع الموت يا لا لحظة أي وحكون وطي معي بعد البحر أو في آخر حيض أو طلقت ولا فري في آخر حيض حيض كآخر حيث اللحظة دي قدام بيستي حيض كي كسب بحيسي أيها الله فري فبسبعة وأربعين يوما فتنقضي عدتها وعيكوكو أيسا بسبعة وأربعين يوما تضوي أفرتا مع الموت إيو اللحظتان اللحظة وهو كاسنا أقل الممكن الصورة قالك شيء وير وي في الحرة وين الحرة انت صوير ومدهن معي ديتنا إيه وحالة فرحيت وكفرين الحيث دم بيستحيتك marka maxaa laga doonay horta waan fahantaa maxaa laga sugayay inaad tisto ya saddex maxaan ku dhahay duhri baa laga rabaa kaamil haddii saddex duhri oo kaamila waan haweeneyda waxaan ku soconaa inay tahay aqallu xaydkeeduna waxa weeyaan yowm waleyla duhrigeeduna muxuu yahay khamsa cashar waa saddex duhri oo kaamila la rabaaye khamsa cashar fi talaata khamsa warbaciin shan afartan xagga idhig socoynka maaha haye xagay ka soo baxeen labada maalmo xagay ka soo baxeen ya xaydkii dee dhexyaalka ilaa hadda markii ay aakhirul xayd ka baxday duhrbay kay soo maahayn kow halka idhi xayd baa soo galay maalin halka idhi duhur kalaa soo galay xayd kalaa yimi maalin idhi kalkaa dee labadaasaan tirsanaya ila markaa duhurgaa dambe wixii ka dambeeya waa khalaasi nala socotaa halkaan labadii maalmood ee labadii xayd ee dhexyaalka ahaa labadii maalmood ku dar ما لمسين تلاد يري شايف هذا وقت هذا طبيعة فرطن وأي اللحظة دون معاي تي مركا دي والله حدا لا سي مالك تي أي كجا شيء مالك تي ظهر أي كجليسو أي حيد كجليسو أي وكا لحظة ساسوي سما وأي وعيري آه وهو أقل من الحرة ومثال التباعد كالفغانشها تساليسو أن تحيض وين يحيض خمسة عشر يوما شيطان ما الموت بيحيضه وتظهر وين ضائر سنة مثلا سنة وطائر سنة مركي طائر صحيح وشيطان ما بحيضه يا أو مساء أكثر إنك بضم بطائر تاو درس مالك عندك تاني فلا بد وحلو تلي هوين الله فري إيساكو سفيسا من الأطهار الثلاثة صدح الطهوري إن له رأيها خسرة وإن قامت هبا نقاته وانتدار كيدو هبا هذا السرين صنوا بها سوي صنوا بها سوي سي يصدح الطهور مرة ودي ناس القرآن كمها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ناكتن حيث وهشا لكن دي حيث كيدي بقى اسكت دي صنع مركي طائر تحيث وحيد فينا عشان يطلع عشان حيث وبعالي اسكت يطلع وغصب عن السعادة هل قصر فليس أو تصنع waaye wuxuu yidhi wain kaanat miman laa taxid wain kaana hadday tahay miman hadday ka mid tahay laa taxid halkaa wuxuu kaga baxay markaa dawaata aqraagiina oo uu ku tartiibiyo xawaamisha uu ka soo hadlay dawaata aqraa kuwaan xayd balayn buu haddana ka hadlaya saddexdaa nooc weyn wain kaanat hadday tahay miman hadday ka mid tahay laa taxiidu aan xaydin lisagarin yaraansho daraaddi aan la xaydin aw yaasin ama quusasho la xayd aan la xaydin ictadad way cidatisataa بثلاثة أشهر صدح بلود أي عدة سنة أوين أيدي دوام لبراس آلابا ولبراس أسرع قبل يروت من شرع يلا مهري من يحيدين وعادم مهرين والله فرعي ديكو عدد بحيسا صدح بلود بيت سايس سلام قبل ودو سنو قيسا شافعي وعي أقول لبي لحن صنادات بحيث قطة قبيلين واخذ قمارة أو حد أيام سنو إياس موزة شرع arabtay mana ku weyn waa ka horreeyaan be labiyo lixdan aduu islaantii sunno goyska ahayd oo caadi ka tegay haddii la furo iyana see waxaad tirsanaysaa saddex bilood bay tirsanaysaa sida naska qur-aanka wallaa'i wallaa'i yaysna min almaxiid min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaatu ashhur wallaahi lam yaxidna kuwaan xaydina oo dee ciyaalka oo gabdhihii raana waa waxa weeyaan kadaalika waa kula mid kuwaas waaya wuxuu yidhi wain kaana hadday tahay haddaba tii la furay miman hadday ka mid tahay taxiidu xayd ah oo fanqadaca uu go'o markaa damuhaa dhiiggeedii licaaridin liajli caaridin shay soo darriyey daraaddeed buu la go'ay wadaalika tusaaluhu ka radaacin ba nuugmo weeyaan nuugmadii baaba si loo nuugayn baaba dhag dhiiggiina yidhi iyo wanaxwihi wixii kula mid a waayahay aw mase bilaa caaridin wax soo darriyey la'aantii baa dhiigii go'ay caaridkaas oo daahir muuqda yacni wax saasoo la garanayo oo hadda lagu sababeeya ma jiro sabarta way sabraysaa ilaa sinni ilyaasi ilaa quusasha sinnigii laga gaadho min alxayd xayd laga quusto uma dabeetana tactadu waxay tirsanaysaa bialaaati ashhurin saddex bilood bay tirsanaysaa tana ugu sii darante wuxuu leeyahay haweenayda maalan iyagoo soddon jira ayaa dhiiggii caarid wuxuun baa yimi ama waxaan la garanayn uun dhiigba way iska laadahay ninkeena dalqadiiba u yeedhi waa furay maxaa la yeelaya ha iska sabirto ilaa intay siniyaas lixan jir ka gaadhayso labiyo lixnaa intay ka gaadhayso iska fadhido markaa ay quusatay taale haddan yaas joogaa oo maxaanku dhaha dee wax ayadoo dambe iman maayana saddex idoo ha tirsato ya arrintaas waxaad umalaysaa dee waa beerka laga raray qodobka beerka ka sii raray laakiin sida raajixa waxaa weeye in la yidhaahdo haddii horta sababta la garanayo sababta dhiiggan uu ku tegey la waxaa dhacday marka qaarkood ilmagaleenka way ka saaraan dhakhaatiir soomaad arag dumarkii naagta waa laga saaray riximkii mar hadday caynkaa tahay hadal male saddex bilood bay tirsanaysaa oo dee waaba iska yaasi mog maba imanayo maalta wax lee dhiig habaaji ilmagaleenka ba laga saara kaas waa qodob haddiise ay aan la garanaynin maxaan ku dhahay waxa uu la tegey ama se waba la garanayaa dee waxa weeyaan shay caarda ku yimi sida raajix masalada waxa weeyaan inay hal sano uun tirsanayso oo sagaal bilood oo uur la ilaalinayo oo haddii intaa uur yimaadana dee waa khayr oo markaa uurkaas soo baxa haddii uur aanu imanna sagaalka badan ka dhamaysay saddex bilood oo qoftii maaragtay aan lahayn aan xaydka lahayn say u tirsan jirtay bilaa u tirsan jiray bay saddex biloodna raacinaysaa sagaal bilood iyo saddex waa laba iyo tobankaa bilood bay tirsanaysaa waana qowlkii qadiima imaamu shaafici caynkaas u ahaa waana qowlka maaragtay ay maalikiyada iyo xanaabiladu ay qabaan waana arrinta uu xukumay cumar bnu khadaab radia allahu canhu oo min xayu alistidlaal qadihii cumar baa la hayaa min xayu nadar iyo xagga qiyaaska markaad eegtana dee sagaal biloodna waxa weeyaan uur ha laga ilaaliyo ila qoftan in cumrigeedi la baabaasho oo lagu ciyaaro maahe sagaal biloodna ha la eego bal in uur uu soo baxo haddii uur la waayeyna cadadbixi mid aan uur lahayn ha loogu dhammaystiro qowlkaasaa qowlka raajixa ah oo imaam nawowi xitaa manhaajkiisa وفي القديم تتربص بتسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر قول القديم كاسا سلية كاسا نراجح ومارت أدلة إيما كان يكتوف ودوين لي يا قفت سدون شركة يدول قابع وكان فدنا عدنا دايها مناسنا ولي وهي وعيري هذا كان كله دمانتي في عدة طلاق في لفرع عدة دوية فإن توفى عنها فإن توفى أطول انت عنها حق زوجها إنك إذا أطول انتوه walow fii khilaali ciddati rajciyati soo celinta ciddadeeda gudaheed baa ku sugnaatee fain kaana markaa fii tafsiil baa ku jireen fain kaanat hadday tahay xaamilan mid uur leh hadday tahay ictadat waxay ku cidda tirsanaysaa bilwadci daji kamaa taqadama sii soo hormartay wa ilaa haddii kale fa biarbacati ashhurin afar bilood iyo casharta ayaam iyo toban maalmood wuxuu leeyahay qole qoftii dumarkeed laga dhintay hadday doonto iyadoo rajciye ku jirta bahaato oo markaan wuu furay markuu furay iyadoo weli aan maaragtay cadad bixin ayuu ninkii dhintay ciddadii way isbeddelaysaadoo furrinkii intay ka guurto ayaa waxay u guuraysaa maxay haweeney laga dhintay bay u wareegaysaa markaa laba loo kala qaadayaadoo inay uur leedahay haweeneyda laga dhintay iyo inaanay lahayn hadday uur leedahay waa walaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna oo markaa uurka ay dhigto ayaa caddad baxday وليه waxa weeye farqi ma kala leh oo xadiidkii dee matalan mustanaabil miyuha baa laga daliishanayaa oo abc qaar baa waxay sheegeen abcad alajalayn wax liabcad alajalayn labada muddo marba tii fog haddii matalan ay saddex bilood uurkii u dhiban yihiin oo lix bilood hadda uur ay lahayd oo hadda ka dhinto bilkaa loogu sii daro oo halkaa la yidhaahdo afar bilood iyo toban maalmood oo halkaa la taabsho qowlkaas waa daciif sida raajixa waxa weeye hadduu doono iyadoo maanta markuu dhintay beri ha umusho markay beri umusho khalaas waa la meherinaya waa waa cadadbaxday nifaaskeeda iska leh baa waxba dee adhowta galmadu ma laga ilaalinayaaye baana kab lagu siinaya meherka waa caadi waayahay haddiise aanay uur lahayn oo uu ka dhinto dee waa naska qur-aanka aayaddu say sheegtay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan ويذرن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة سواء أنك وحاسبا كانت آتية ممن تحيض أم لا كو حيضين إتاها طميان أهان وأسكمد هذا كاس كله لما أنت في الحرة أو قفك حتيضي oo hadday tahay maalan haweenay suno goyso ninkeedii dhintay gabar yar aan weliba dhiig yeelan naag hore isaga dhalayso oo dhiig yiile mid kastaba ha ahaatee mar haddii ninku dhinto halkaas ku ururtay afar bilood iyo toban ama uurkii dhigto ama idaa kaana hadday tahay zawjatuhu zawjadiisu hadday tahay amatan addoon hadday tahay walow mubacadatan walow kaanat habaata addoontaasi mubacadatan mid maaragtay mubacada oo barbaroo badhna xoroobay badhna weli aan xoroobine falxaamilu uurkii tactadu way cidirtirsanaysaa bilwadci dhigaalkiisa ku cidirtirsanaysa oo marka uurka ay dhigto dejiso waxa weeye cadbaxday wagayruhaa kayrkeed tii aan uurka lahayn oo miman ka mida taxiidu xayda bituhurayni tactadu waxay ku cadadbaxaysaa oo ku cada tirsanaysaa biuhurayni laba uhri waa addoontii waman laa taxiidu ti aan xaydaynini tactadu waxay ku cidi tirsanaysaa bishahrin wa nisf bil iyo bar oo ama aysa dheh tii quusatay ama sagiira dheh mid kastaba ha ahaatee addoon hadday tahay bil iyo bar bay tirsanaysaa wa fi lwafaati wa tactadu way cido tirsanaysaa yani fi lwafaati geerida tii ku sugnayd bishahrayn laba bilood ayay tirsanaysaa iyo wa hamsati ayaamin shan maalmood waman axadkii wudiat la jimaacay bishubhatin shubha lagu jimaacayna tactadu way tirsanaysaa meel wad'i yani wadcigii bay ka cidi tirsanaysaa kal muطallaqatin رحمه الله تعالى ويلزم المعتدة ملازمة المنزل فأما الرجعية ففي حكم الزوج ويلزم وحل لازمي وواجبية المعتدة هوينيدي عدة سنة وحكل لازميسا وكل يجب نغنيسا mulaasamatu almanzili guriga inay laasimto gurigii ama lagu furay ama lagaga dhintay gurigaa inay laasimto oo ku ciddo tirsato ayaa laasimaysa oo waajib ku noqonaysa intay cadad baxayso fa ama alrajciyatu tii rajciyada ahayd fa fii xukmi zawji zawjka xukunkiisa ayay ku sugan tahay oo laa takhruju bixi mayso ilaa biidnihi idankiisa mooyaane si kale ku bixi mayso yani inay isagu uu fasaxo mooyaane halkan wuxuu ka hadlayaa haweenaydu markay muctado tahay ama ciddo talaaqa ka ciddo tirsanayso ama faskhi waa faskhiga ka ciddo tirsanayso ama dhimasho ninkeeda dhintay ha ahaato muddada ciddo tirsanayso gurigeedii inay ku ciddo tirsato in laga doonayo waana qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan oo waxaa u daliila naska ilaahi subxaanaه wa tacaala uu leeyahay wاtaquu اllaha rabbakum laa تkhrujuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna إila an yaأtiina bifaaxishaةi mubayana aayaddaas oo inkastoo ciddadii ka hadlaysay ee rajciyada laakiin waxa weeyaan guud ahaan waa loo daliishanayaa inay haweenaydii laasimayso gurigii maxaan ku dhahda ay ku ciddo tirsanaysay ee ninkeedu ama kaga dhintay ama uu ku furay ilaa akhirihi wuxuu ka hadlay markaa xagga hadday tahay haweenaydu rajciye hadday tahay waxay qabtaa xukunkii zawjka ayay weli ku xidhan tahay oo weli haweeney ha la fure eh laakiin waxa weeyaan way dhowdahay oo ninkiiba uu xaq u leeyahay inuu soo ceshado oo idan bay u baahanaysaa weliba qowlka raajixa waxa weye habeeniya maalin day rabta inay baxdo idan waa inay heshaa
shawkaani oo kitaabkeeda sayirjaraarka la yidhaahdo jaladka labaad safxaadda saddex boqol sideed iyo siddeetan arrintaa sugaya wejka tilmaamaya de inay idan qaadanayso wuxuu leeyay annahaa lam tanqatic azawjiyatu baynahumaa wixii zawjiye la odhan jiray xiriirkii reernimo dhexdooda ma dhammaanin faqad baqiya lahu طarafun minha wa baqiya laha طarafun minhu wadalika ida taraajaca wamacluumun أنها إذا كانت باقية لديه غير مطلقة إنها لا تخرج إلا بإذنه لأنها قد تدعو حاجته إليها وهي خارجة عن بيته على قرن يقول هدي أي هوينيدو أنا فرينو منك عسمت أي كتشرتو إذا لا ما بحيسو إيسا إذا كقادنيس تنا واساسو كلا يقول هدي حكم الزوجية مرة دي ميشي تشرتو هويان قريه يكون عدة ترسانيسا إلا أنت هوش أمانيس عدة ضحو waxaa weeyaan idan la-aan ma bixi karto wuu soo waday hadalkiisii oo xadiidkaasu keenay laa yaxilu lilmar'ati an tasuuma wazawjuha shaahidun ila biidnih waidaa carafta hada carafta annahu yanbagii laha fii ayaami ciddati rajca an laa takhruja ila biidni zawjiha mar haddaad arrintaa garatay buu yidhi oo dee ninkii haweenayd haweenaydii u qabay aanay soomaynin soonkii sunnaha ahaa inay idan u hesho mooyaane tanna waa caynkaas oo kale mar hadday rajciyo tahay waxay ku sugan tahay xukunkii zawjiyada haddaynu u nimaadno haweenaydii laga dhintay ninkeedii la oofsaday iyana waxaa u daliila inay ku ciddo tirsanayso gurigeeda xadiidka zaynab binti kacb ibnu cujra oo ay ka warramayso ana alfurayca binta maalikin gabadhaa furayca binti maalik la yidhaahdo oo maxaan ku dhahdaa abi saciid alkhudrin ay waalaha ahaayeen ayaa waxay u sheegtay annaha jaaءat ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam tasأaluhu an tarjica ilaa ahliha fii bani khudra waxay u sheegtay inay rasuulka u timi iyadoo weydiinaysa markii ninkeedii dhintay inay u laabato ehelkeedii faina zawjaha kharaja fii طalabi acbudin lahu أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه sababtuu dhintay bay ka warranto ninkii nima addoommo uu lahaa ayuu ka daba tegey addoommihii meel dhex uu ku gaadhay meel qaduum la yidhaahdo markuu gaadhayna wayba dileenba oo kow bay ka siiyeen marka waxaan weydiiyey bay tii rasuulka an arjica ilaa ahlii fa innii lam yatruknii fii maskanin yamlikuhu walaa nafaqatin gurina igama tegin uu isagu leeyahay nafaqana igama tegin markaa rasuulku wuu u idnay qaala nacam haa buu ihi waayahay waxay tii waa maxay xataa idaa kuntu fi lxujra aw fi lmasjid ama qolka xujrada rasuulka ayaan joogaa weli aanan ka sii darafka ka bixin amase masaajidka waa darafkiisa dacaanii aw amara bii faduciitu lahu faqaala kayfa qulti waa la wuu ii yeedhay ama cid buu furo u yeedha markaas bal maxaa tihi ku soo celi faradadtu calayh alqisata allatii dakartu min sha'ni zawjii mar labaad baan uga sheekeeyey zawjkayga arrintiisa iyo qisadiisa iisoo ku dhintay qaalat waxay tidhi faqaala umkuhii fii baytiki xataa yabluga alkitaabu ajalah guriga ku nagow ilaa kitaabku madashiisii wakhtiisii u gaadho oo ay dhammaato caddadii qaalat waxay tidhi factadadtu fiihi arbacata ashhurin wacashraa afar bilood iyo tobankii baan tirsaday weliba markii zamankii cumaan ay ahayd bay tidhi ayaa arsala ilay dad buu iisoo diro arrintii iga waraystay waan u sheegay faahbartuhu faatabacahu waqadaa bihi arrintii sidiibu ku xukumay cumaanna yani markaan u sheegay qisadii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo wixii aan uga warramay ee u xukumay xadiidka abu daawuud iyo tirmidi intu way wariyeen man xadiis saxiixa fii saxiix abi daawuud raqamka laba kun iyo saddex boqol baad keenaysaa tirmidi wuxuu leeyahay markuu xadiidkaa tacqiibinayey waalcamalu calaa hada alxadiid cinda akar ahli cilmi min asxaabi الnabiyi wagayrihi xadiidkaas akarka ahlicilmigu isaga ayay ku camal falayaan asxaabta iyo kayrkoodba oo taa macnaheedu waxa weeyaan in haweenaydii ninkeedu dhintayna iyaduna ay ku cidda tirsanayso gurigii ninkeedu kaga dhintay wuxuu yidhi wayajuuzu lilbaa'ini wayajuuzu waxaa bannaan lilbaa'ini haweenaydii baa'inada ahayd iyo wailmutawafaa canhaa zawjuhaa tii ninkeedu uu ka dhintay waxaa u bannaan an takhruja inay baxdo binnahaari maalinimo inay baxdo liqadaa'i xaajatiha danteeda say u soo gudato awgeed maalinimo inay baxdo ayaa u bannaan iyo wa adaa'i alxuquuqi xuquuq gudashadeed intaaba inay u baxdo ayaa bannaan oo baa'inadii baa'inadu waxay noqon kartaa هي maxay baayna ku noqonaysaa yaa haya baayna haya dalqadii saddexdii baa dhamaaday waa kow muddadiina ka dhamaatay rajciya ahayd waa laba haya haya khulcigii baayna ku noqonaysaa daanta ee guursan soo garan haya faskay ku dhis waxay ku noqonaysaa baayna waayo marka hadday baayna tahay ama baynuna suqraa dhe ama baynuna kubraa dhaho waxaa u bannaan haweeneyda baa'inada ama tii ninkeeduba dhintay intay cadadbaxa ku jirto inay baxaan maalinnimo oo danahooda ay soo fushadaan way bannaan tahay sababtu waxaa weeyaan dee nafaqadii waajibkuma aha oo sida saxiixa waxaa weeyaan inaanay nafaqo lahayn mar hadday caynkaa tahayna inay dantooda raacdaan oo wuxuun hawlahooda soo qabsadaan maalinnimadii waa la ogoliya iyana xadiid bay leedahay iyadoo markaa geetimireed ay leedahay waxoogaa ka soo guranaysa timirtii nin baa la kulma waa u diiday wuxu hi agaad maxaa ku soo saaray faatat الnabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulkay u timi faqaalat dalika lahu arrinkii bay u sheegtay faqaala wuxu uhi اkhrujii fajuddii naklaki falacallaka an taصadaqii minhu aw tafcalii khayra markaa rasuulku bax buu yihi o iska soo timir guro oo timirtaadana soo guro geedkaaga waxaa la arkaa inaad wuxuun bixiso sadaqadaysato ama wax wanaga inaad samayso marka arrinta xadiidkaas ba u daliila inay baxaya bixi karayaan watajibu ciddatu fi lmaskani aladii allaqahaa fi watajibu way waajibaysaa alciddatu ciddadii fi lmaskani guriga gudihiisa ayay ku waajibaysaa macnaha halkaa inay ku dhammaysato alladii gurigii allaqahaa uu ku furay fiihi guriga gudihiisa kaa inay ku dhammaysato oo halkeedaa deganaato askinuuhunna min xayثu sakantum min wujdikum halkaa inay ku cudad baxdo oo ku dhammaysato arrintaas ayaa laazim ah walaa yajuuzu naqluhaa minhu ilaa lidaruuratin walaa yajuuzu ma bannaano naqluhaa raridda haweenaydaa la raro minhu ay min albeyt laga raro ilaa lidaruuratin daruuro mooyaane si kale uma bannaana oo gurigay ku cadadbaxaysay in laga kaxeeyo muddaddii cadadbaxay ku jirtay arrintaasi ma bannaana in la helo wax daruura oo bannaynaya mooyaane daruuradii markaa isaga kuu sheegay wuxuu leeyahay imaa likhawfin aw manci maalikihi aw kasrati ta'adiiha bijiiraaniha aw aqaaribi zawjiha ilaa aakhiri kalaam imaa likhawfin imaa an takuuna inay ahaato daruuradaasi likhawfin cabsi ay ahaato oo waxa weeyaan nafteedii bay u baqatay oo dad maaragtay faasiqiina iyo wax noocaasa inay dhibaato u geystaan bay ka baqday ama waa weeye guriga naftiisu inuu ku soo dumo ayay ka baqday wuxuun adigu khawf ah ayay ka baqday guriga kusii jirkiisa aw amase manci maalikihi waxay ahaatay daruuradaasi limanci maalikihi kii lahaa guriga oo diida oo mujadii muddadii kirada uu ka kiriyey baa dhammaatay mar hadday dhammaatayna wuxu uhi anigu idinka kirayn maaye orda guri raadsada oo yaaan idinku arkin mar dambe oo wuu diiday aw amase kasrati ta'adiiha yacni dhibkeeda oo badan bijiiraanihaa jaarkeeda ay dhigto oo badan ayay daruuradu noqotay oo dadkiibay marnafta isugu keentay oo dabcigeedii baa lahayn la'yahay aw amase aqaaribi zawjihaa yani likasrati ta'diyaha dhibka ay dhibaysa badnaanshihiisa aqaaribi zawjihaa ninkeeda qaraabadii u lahaa dadkii maaragtay xididka ahaa oo ay dhibaataynayso awgeed aw amase ta'adiihim biha dhibka ay dhibayaan iyaga iyada nafteeda ay dhibayaan ayay markaa noqotay daruuradu fatantaqilu ilaa aqrabi maskanin fatantaqilu way guuraysaa ilaa aqrabi maskanin gurika ugu dhow ilayhi isaga ugu dhow ayay markaa u guuraysaa waxaa weeye haddii meesha ay daruura timaado keeni karta in gurigii la rabay inay ku cadadbaxdo daruura hadday jirto daruuradaas way bannaynaysaa inay ka guurto markaa guri kale u guurto oo ilaa an yaatiina bifaxisha faaxishatin mubayina faaxisho mubayina ilaa ay la yimaadaan oo ibnu kaiir oo kale markuu ayadda macnaynaya wuxuu leeyahay oo yani maaragtay saxaabada laga soo guuriyey faaxishadaas inay tahay ama zino waa waa noqon kartaa wuxuu kaloo ku fasiray إذا نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل waxay noqotay naag madax adag oo naakiradan waxba maqlaynin amase waxa weeyaan dadkii ninkan ehelkiisa bay dhibaataynaysaa oo hadalku bay ku dhibaysaa oo ficilku bay ku dhibaysaa nafteeda dadka isugu keentay marka faaxishada la sheegaya waa macnahaas inta way soo gelaysaa buu leeyahay marka saas way keeni kartaa in gurigii laga raro ويحرم على المطلق الخلوة بها في العدة ويحرم حارانا على المطلق كي وحفري وحكا حارانا الخلوة خلوة أي حارانا بها وين يدي الله خلوة في العدة عدة قديدة ومساكنتها لقد دقيتان ولدك يا حارانا إلا أن يكون إنو يايم ويانا كل متكستر ومنهما اللبد وكمدي في بيت قلو كسبن ياي gurigaasoo munfarid munfaridin keligii ah bimaraafiqihi maraafiqiisa waxyaabaha la dheefsado maxaanku hay la gooni ah meeshadii mar haddii la kala tegey oo furin uu jiro waxa weeye inuu naagtii haweenaydii markaa dee la gooni noqdo oo la khalwoodo arrintaasi bannaanaan mayso iyo inuu la dego oo dee mar haddii meeshii furin uu jiro waxa weeyaan dee qofkii ajnabi buu noqday marka waxaa loo baahanayaa in la kala kaxeeyo oy kala duwanaadaana qofka meel dego wuxuu ka soo reebaya haddii guri uun isku yar xidhanoo laakiin mid waliba qaybtiisa gaarka wixii la dheefsanaya madbakhii iyo meeshii maaragtay daaraddii iyo meeshii dusha maaragtay jaranjarayar kor loogu baxayey iyo barkaddii laga cabbeeyey ceelkii iyo waxaasoo dhani qol walba gaarkeeda uu yahay markay caynkaa tahay dee laba guriyoo jaar oo kale unbay noqonaysaa wuxuu meesha diidaya haddii maalan dee guri albaab laga soo wadagelayo midba qol leeyahaadoo qolkan iyadu degantahay qolkan isagu degan yahay taasi markaa sax ma aha waa in maaragtay ay kala duwan yihiin qof wale meeshuu maaragtay wuxuu dheefsanayey iyo wuxuu danihiisa ku qabsanayay guri yani maaragtay waxay shuqa yidhaahdaan oo kale waa la odhan karaa guryaha shuqaq ay yidhaahdaan oo maalan albaaba laga soo wadagelay lakin qol walba marka albaabkeeda gasho khalaas oo gudihiisa waxaa ku yaalla madbakhi iyo yani villooyin weyn oo shuqa qaybo waliba maaragtay intaasoo reer weedey karaan caalamka haddii laga yaqaano waxaa laga yaaba magaalooyinka waaweyn iyo waddankeenu aaraba kuma badna kaasoo kale wuu iska noqon karaa albaab weyn laga soo wadagala lakiin qolaba gurigeeda markay gasho qolkaa waxaa ugu jira madbakhi iyo guryo la seexanay iyo maxaan ku dhahdaa wixii o dhan gudihiisay ku jiraan biyihii meesha usoo imanayeen ila akhiri waayo wayajibu alixdaadu fii ciddati wayajibu waxaa waajiba oo waajib ku noqonaya alixdaad yani isbasaasid fii ciddati alwafaati geerida ciddadeeda tii ku jirtay isbasaasid waxa la yidhaahdo ayaa haweenaydi waajib ku ah oo macnaha inay intaa ninkii mar hadduu ka dhintay inay muddada ay cadadbaxa ku jirto inay waxoogaa quruxdii iyo ziinadii iyo cadar iskushushubkii iyo marihii quruxda bandhaay ninka loo xidhanayay iyo arrimaha noocaas inay ka dheeraato ayaa waajib ah rasuulkuna salawaatu اllahi wasalam alay xadis waay ku lahaa laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyawmi اlaakhir an tuxidda fawqa alaain ila calىa zawjin fainaha tuxiddu calayhi arbacata abshuri وacashra yani xaalo ma aha haweenay ilaahay rumaysay iyo maalinta aakhiro inay isu basaasto saddex maalmood ka badan ninkeedii mooyaane isaga wuxuu leeyahay afar bilood iyo toban laakiin qaraabadeedii dhimatay iyo waxaan ka yar murugaysan tahay way iska bannaantahay markaa laba maalmood maalin iyo adugu bannaan saddex maalmood isagaana sheegi doonaan waxay tahay ixdaad wayundabu waxaa la suneeyey fi lbaa'ini yundabu lixdaadu baa la suneeyey fi lbaa'ini tii baa'inka ahayd baa'inada ahayd ama baynuna suqra ama baynuna kubra hatay doonta ha ahaatee waxa weeyaan iyana waxaa sunno ah inay ixdaad la timaado waa masala khilaafiya oo imada qaarkood waxay leeyihiin ixdaadkeeda taa baa'inada ah iyada qudheedu qaar baa yidhi waa waajib oo dee muddadaas mar haddii aan rajciye soo celin aanu jirin inay maxaan ku rahay muddada isbasaasiso oo ka tagto isqurxinta iyo cadalqaashada iyo waxaa waa waa waajib qaarna shaaficiyadoo kale waajib ma waa sunay leeyihin aimada qaarna waxay leeyihin maba bannaana arrintaas arrin bannaana ma aha oo qolyaha bannaynaya waxay deliishanayaan waan baabalqiyaas oo waxay leeyihiin waxaan u qiyaasanaynaa haweenaydii maxaan ku dhahdaa ninkeedu dhintay baan uga qiyaas qaadanaynaa oo mar haddii aanay wax rajci aanu jirin tanna waa saasoo kale mar hadday baa'ina noqotay waa inaan rajciyo meesha noqonaynin waxaa weeye halkaasaan uga qiyaas qaadanayna laakiin sida raajix waxaa weeye inaanay bannaanayn ixdaad inay la timaado waayo sharcigu ixdaadku wuxuu ku xidhay wafaadka iyo geerida oo ma hayno meel maaragtay talaaq iyo furiin yani haween la furay inay ixdaad la timaado ma hayno midda kale haddaynu qiyaaska qudhiisa eegno waa qiyaasun maca alfaariq bay noqonaysaa qiyaasun maca alfaariq waayo qoftan ninkeedu dhintay dee waxaa weeyaan waxaa laga milcsan karaa xikmad ahaan in la yidhaahdo ninkii waxoogaa waqtigaa murugta leh ee ninkeedii ka dhintay ay murugaysan tahay inay ilowdo fatra la ilowsiinayo guurkii iyo maaragtay dee noloshii ay wada noolaayeen fitro ay ku ilaabayso weeye laakiin haweeney ninkii furay halka joogo oo khiyaarkiisa ku furay ay saa ku kala tageen in layaha markaa looga qiyaas qaato waxaa weeye maarata mutaabaqadii qiyaaska meesha ma taal weeyaan saa raajix waxaa wey wax ka sunna maaha baa'inadii inay ixdaad la timaado wayaxrumu calaa mayitin hayra الزawji akara min alaaثaةi ayaamin ويحرم waxaa xaaraana xdaadkii calىa mayitin mid dhintay korkii ayuu xaaraan ka yahay kaasoo hayra zawji zawj aan ahayn akara in ka badan min alaaثaةi ayaam saddex maalmood wax ka badan waxaa weeye waxaan zawj ahayn waa ka xaaraan in xdaad loo sameeyo waa soo sheegnay taa xadiidka rasuulka salawatu اllahi wasalaamu عalayhi baa arrintaa u daliila وهو أن تترك الزينة ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تكتحل بإسميد ونحوه مركا إحداثه هو شيء وهو إحداثه أن تترك إن يكتكتوي يهوين الزينة قرح لا يكتكتو أي أتزين قرح النفط إذا قرح الصو أما شكل وحمر الصو أما لبسته إن يكتكتوي ولا تلبس وإن أنا لبسا الحلية yani wixii xuligaa laysu qurxinayay oo daabkii iyo waxaana inayn xidhan weeye walaa takhtadib aana cilaaban oo gacmaha iyo lugaha iyo waxaana aanay maran wixii laysmarin jiray walaa taktaxila waana indhaquulan biismidin baalka ismidka la yidhaahdo nooca madow ah inaana indhaha marsayn si qurux badan buu keenaya iyo wanaxwi wixii kula mid ah wuxuu kuu sheegaya wix laodhan jiray ixdaadku muxuu yahay xidhaadku waxa weeye haweenaydan markaa cadadbaxa ku jirtay ninkeeda dhintay inay ka tagto markaa isqurxin oo ama xagga dharka ha ahaato dhar qurux badan oo dharkii bilicda lahaa ee ay markaa dee u xidhan jirtay ninkeeda ha ahaato ama ha ahaado xagga maaragtay jidhka oo waxyaabahay ismarinaysay oo bootarka iyo maxaan ku dhahdaa yaani waxyaabaha jidhka la marmariyo oo jidhka isugu maaragtay wanaajiyo qurxin jirtay ha ahaato dhaashashad iyo saliid saliid iyo waxyaabaha noocaasa oo isku hagaajin jirtay way iska daynaysaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aley xadidku mucaiya laa tuxidu imra'atun calaa mayitin fawqa alaain ila calaa zawjin arbacata ashhurin wacashra walaa talbasu hawban masbuuqan ilaa hawba casbin walaa taktaxil walaa tamasu tiiban xadiidkaasaa u daliila oo bukhaari u wariyey yani hawb la bisamaysa masbuuqan yani mid markaa dee midabare oo iyagu ay markaa dee lamidabeyoo la geliyey maaragtay la rijiyeeyey oo midabkiisa la bedi la qurxiyey oo waa dharkay qaadanayeen baa wax sabaaqlaya la marin jiray oo midaba ah noocnooca ama cagaar ama madow ila akhiri tawba casminkaasma isagu marka hore asahaan duntiisu ay markaa maaragtay midaba leedahay mooyaane asal ahaan baa laga soo reebay indha kulan maysa baa rasuulku yidhi cadar iyo udeeg marsan mayso ilaa idaa tahurat nubdatan min qustin aw adfaarin inay tahaaro qaadato oo markay dee yani xaydka ka daahirsanaysa mooyaane oo markaa waxay marsanaysaa nubdatan waxoogaa qidco yaroo min qustin يعني عودك بالك عودك اللي يراهدو أما أطفال عديدة اللي يراهدو والله أنا بقور كعاد وهذه قردونا كما كي حيث كيهين أي أنت استعمالان ودي يعني مارتي لو قولي يايني شرفك يا مورتي ليك حيث وعي كذي سوليسو كاوان لو قولي يدو عدد بيعو كنت تين هولاها كميسو لأنك رسولك يا شيخ صلوات الله والسلام عليه حق نكوشة حديث زينب بنت أبي سلمة وأيت الهوين مع رسولك وأتم وحيت رسولك إلهي إن ابنتي توفي عنها زوجها نك إلهي الله وصلي وقد اشتكت عينها عندنا ويكشي غنيسا أفنكحلها مونك الله فقال لا لا تشربوني حديث كاسوا بخاري مسلم ووريه فإن احتاجت إلى الكحل فبالليل وتزيلهن بالنهار فإن احتاجت ضيوبها إلى الكحل إن كلها ضيوبها حنون يوحون دين دا كجران فبالليل أي يرخصوا على الله بنين بالليل يا بينيمو وتزيله ويزون يسا كحل كي نقوشي بالنهار ما أنت ويزون يسا oo haddii ay u baahato habeenkaa marsato maalintana iska tirtirto waxay usoo deliishanayaan marka xadiid daciif ah xadiidka umu salama oo jacaltu calaa caynii sabra sabran geedka leebaa indhaha saaray oo mariyey bacda an tuufiya abu salama markii la obsaday kadib markaasaa rasuulku wuxu uhi innahu yashibu lwajha wejiga ayuu qurxiyaa falaa tajcaliihi ilaa billeyli wanzaciihi binnahaar habeenkii mooyaane waqti kale hayeenoo habeenkii intaad samaysto maalintiina iska siib abu daawuud baa xadiidka wariya waana xadiidka bulaq almaraamka u keena xaafid ibn xajar وأن حديث ضعيف في ضعيف أبي داود رقم كصدح كل شاب غير طبيعي صدر يكسوية لك حديث كاتنا أي دليل شنيان وهبين نمدين لما صمانت يلا مصحوه حديث كاتنا ما كمان صحيح ولا تلبسوا الصافية من أزرق وأخضر وأحمر وأصفر ولا تلبسوا حلال ميسو الصافية مرضي صافي قاعد ومن أزرق يعني تي بلوغ قاعد وأخضرتي عقارك هيد وأحمرتي محان كلها عطانك هيد وأصفرتي جالا هيد إذا بدأ صافي وحيوات دي مركا الله حرقوضا وعويا كوانا حران ميسو وفتاوى ابن تيمي بها سؤال اللي ويدية وحيوات حران يسعبيت كده ينسو مجلد دي سأفر يصدنات صفحات الطويلة باطن هذا دير بكسي دي وليت عليها أن تصنع ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة عليه وقت مركو رمى بان در قارة وقت قاربة وحويستان إن در قارة إحداث كولية ما در مدمدو وما در عضو قارة إن لو حدو تاس ما بنانا بوجه بل يجوز لها لبس المقفص لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة مثل الأحمر والأصفر والأخضر الصافي والأزرق الصافي ونحو ذلك يعني وعوي وحانا حلانا نقولي وعيش قور حنيصو وحلا ديدي وردك ولا سقور حنيو استمارك مدبك عصانك يا صافقة ama maaragtay ka jaallaha ama huruda yidhaahdaan ee saafiga ama cagaarka saafiga ama adraqa oo buluuga ah oo midabka cirka u egba adraq la yidhaahdaa wixii noocaasa waxa weeye xidhan mayso xikmaddu waxay ku socotaa marba dee dhar baa socdee dharkaas curfuun baa loo celiya dharkaas dhar xarraga ma yeelisa maaha un baa loo celiya noqonaya wixii dhar xarraga ah waaweynadu ninkeeda u xidhan jirtay oo kale iyo waxaa rabaa inay waxaa iska ilaaliso walaa turajilu shacra timahana يعني ما رت فيري ميسو ما رت داشيد يدفع سريديس يعني ما نوع سمرها ولا تستعملوا طيبا استعمال ميسو طيبا عذرنا استعمال ميسو في بدن واستعمال ميسو وثوب مرئي ومأكول وعلى عنطونا شركيري دركيري وعبال الله عنين تامنا عذر مكاو استعمال ميسو شكيدي صورة أمر يدك موقع ولا وحي لها اللبس الإبرايسمي وغسل الرأس للتنظيف وتقليم الأظفار ولا وحي لهذا اللبس الإبرايسمي نوع حريت إبرايسم كاللي لهذا إن حدثي لهذا وهي وغسل الرأس مدحين مدعي لهذا للتنظيف لأجل التنظيف نظيف درتي مدحين وما يلطو ويسك قبيتنا يسا قبيتك حديد يا مجهو وتقليم الأظفار الديائن يسك قرطي لهذا ما استددك تذكر الجاهلية هذه ميل بإمارتي فرديه السادو diistaabsiin mayso waxa weeyaan ciddiya iska guri mayso sida xadiidka bukhaari uu tilmaamay jaahilidii waxay samayn jireen ilaa dhowta ay noqoto maaragtay wax maaragtay laguba dhinto oo maaragtay urteeda iyo in xayawaanka qaarkood ay ku baxaan waxyaaba sax maa markaa ilaa heerka in la gaarsiyo qof baaba aday oo dhibatay sanad ay saa u fadhihi jirtay marka sharciga waxay dib xogaas qurxinta baladiiday mooyaane inay iska qowaysatay iyo yani waxyaaba ciidiidi mayso xariirta inay xidhato aan isagu markaa qurux badan lahayn abraysan kuwa nooc xariiroo cad bay yidhaahdaan marka waa noocay markaa dee xidhan jireen baa dhici karta waxa weeye in la xidhaado u xidhaataa ma laha madaxa inay iska maydhato cidiyaha ay gurto intaasoo dhan way bannaantahay waidaa raajaca almuctadata uma allaqa waidaa waqtiga raajaca uu soo ceshado ninkii almuctadata haweenayda cadadbaxa ku jirtay uma dabeetana allaqahaa uu furay haweenaydii qabla dukhuuli intaan u galmoon ka hor uu furo tasta'nifu way soo bilaabaysaa oy cusboonaysiinaysaa ciddata ciddatan bay bilaabaysaa ciddadaas oo jeediyatan cusub yacnii haweenaydii rajciyay ahayd hal dalqadba hore u furay iyadoon weli cadadbixin buu soo ceshaday markaa uu soo ceshaday isagoon weli haddana u galmoonoo jimaacin ayuu furay oo iyadu asalahaan waxaa manhi ah in marba iyadoo la doonaya haweeneyda xiddada lagu dheereeyo in markay sii dhawaato la soo ceshado oo haddana lasii daayo iyo arrintaas asalkeedu ma bannaano macnaha looga jeedo laakiin haddiiba haddana ay noqoto si reerka ay soo cesho haddana ay waxyuun dhaceen oo isagoon weli u galmoon u furo waxay noqonaysaa ciddad cusub bay noqonaysaadoo ay bilaabaysaa qowlkii qadiimee shaafici wuxuu leeyahay se manhaajku uu tilmaamay manhaajku wa fi lqadiimi tabni in lam yata haddii aan jimaac dhicin waa si hadda hadalka inoogu sugane way dhisaysaadoo wixii hore tegay ee socday bay ku dhisaysaa macnahaas baa jira laakiin qowlkana kii jadiidka xoog badan wain tazawaja hadduu guursado man axad khaalacahaa furay haweenayd khulcay fii ciddatihi ciddadiisii hadduu ku guursado uma dabeetana allaqaha uu furo qabla dukhuuli intaanu galmoon ka hor uu furo banat alciddatu banat way dhisaysaa cala alciddati اluulaa ciddadii hore ayay ku dhisaysaa oo macnaha wuxuu leeyahay halka kan waxay noqonaysaa haddii maalan ninkii uu khulacay haweenaydii meherkii bay bixisado sidii bay ku kala tageen ciddadiina ma dhammaanin oo dee madhabku ciddadu waa tiba fura oo kale la mid tahay oo ina ka soo hadlay mise waaba waa hal waxaa la yidhaahdo hal xaydo mayay tirsanaysaa khilaafkeeda iyo raajica wayna soo taabannay markay caynkaa tahay hadduu intuu mehersado inay soo ceshi ma leh khulci hadday tahay wuu mehersaday kadibna wuu furay isagoon weli markaa taabannin marka waxay noqonaysaa inaanu wax ciddaa lahayn oo tii horun baa lagu duldhisayaadoo inaanay wax ciddo oo dambe markaa meeshii loo tiriya aanay jirin oo waxa weeye macnaheedu waa nika nikaax jadiida buu ku furay marka nikaax jadiida baa meeshii jiray waana furay isagoon markaa jimaacin macnahaasoo kale ay meesha imanaysaadoo waxa weeyaan markaa ma jirayso dalaaqan dambe markaa cidda ma jirsa sidii hore unbay ku soconaysaa wey wamata dacat almar'atu wamataa goortii dacat ay sheegato almar'atu haweenaydii inqidaa'a alciddati ciddadii inay go'day markay sheegato fii zamani zaman ay sheegato zamankaasuu yumkinu suuragala inqidaa'uhaa ciddadu inay go'do fiihi ay fii daalika azaman qubila waa la aqbalaya qowluha odhahdeeda la aqbalaya wixii maalan haddii hadal ka yimaado ciddadii waa dhammaatay ma dhammaanin iyo waxbaa hadhay iyo waa ma hadhin iyo hadaluu ka yimaado labada qof ee ishaye kii haweenaydan furay iyo iyadii yaa markaa muctabar warkiisu noqonaya xagga ciddada mar haddii laga hadlayo iyadaa loo aaminay ciddadii mu'tamana weeye waa loo aaminay ciddadii iyadaana la waraysanayaa oo haddii la yidhaha alqowlu qowla haddii la yidhahdana waa dee bayina waxaa la rabaa dhaar baa meesha imanaysa man kaana qawluhu qawluhu muxuuha man kaana alqowlu qawluhu facalayhi albayina weeyaan oo arrintu inay saato iyadu ay leedahayna naska qur-aankaba u daliiloo walaa yaxillu lahunna an yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxaamihinna yaani qarin baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxa rixmkooda ku sugan maxaydka ma waladba de waxa weeye waa ka hadleen culimmadu macnaha waxaa loo jeedaa un iyada hadda waxay ku saabsan riximka ka warbixintiisa ila ciddadii ma gooda mise ma go-in halkaasay ku saabsan tahaye iyadaa loo aaminay waidaa waqtiga balaqaha uu gaadho haweenaydii khabaru mawtihi geeridii khabarkeeda hadduu yimaado ninkii uu dhintay bacda arbacata ashhurin afar bilood kadib iyo wa casharata ayaamin iyo toban maalmood oo geeridiisii markaa laga joogo afar bilood iyo toban maalmood iyagoo loo jooga loo soo sheegay u intaa dhintay faqad inqadat alciddatu ciddadii way go'day waayo waxa weeye muddadii loogu talagalay inay cidda tirsato intaba meyd buu ahaa mar haddii muddaasay muxaqiq tahay warkaay soo gaadhay faqad inqadat alciddatu way wabillahi tawfiiq subxaanaka allah waxamd wuxuu ka hadlayaa fasalkan istibraa waxa la yidhaahdo oo haweenaydii in la hubiyo haweenaydii addoonta ahayd inay rixmkeedu beri yahay oo waa meeshii qofta dumar ee xorta ay cidda tirsanaysay iyada istibraa baa la yidhaahdaa waxaa la hubinayaa inaana waxba jirin uun caloosheeda uurkeeda inaan waxba ku jirin marka wuxuu leeyahay xaggii addoontu ka hadlaya man axadka malaka milkiya amatan addoon qofka milkiya xaruma waxaa xaaraana calayhi korkiisa waxaa ka xaaraana wad'uhaa inuu jimaaco u galmoodo ayaa ka xaaraana walistimtaacu bihaa ku raaxaysi uu ku raaxaysto oo ku tamatuco ayaa ka xaaraana xataa yastabri'ahaa ilaa uu hubinteeda dalbo oo yacni u ogaado inaanay waxba jirin uurkeeda bacda qabdihaa markuu guddoonto kadib bilwadci dejin uurkii ay dhigto uu ku hubiyo baraa'adii in kaana hadday tahay xaamilan mid uur leh hadday tahay wa bixaydatin xaydo uu ku hubiyey istibrihii wixii la odhanayey in kaanat hadday tahay xaa'ilan mid aan uur lahayn xaa'ilkaasoo taxiidu xayda wa ilaa haddii kale oo aanay xaydin oo asal ahaanba ma xaydinoo waa yar tahay amase waa tii aysada ahayd fa bishahrin fa yakuunu istibraa'uhaa bishahrin bil buu aanaya waxaa halka hadlaya waxa weeyaan wixii la odhan jiray istibraaha oo waa xagga addoomaha addoomaha iyo xortu way kala axkaam duwan yihiin haddii qoftii addoon ay tahay oo ninkii uu milkiyo addoon ama ha ku milkiyo iibu soo iibsaday ha ku milkiyo ama hibo la siiyey ha ku milkiyo ama dhaxaluu dhaxlay ha ku milkiyo waxa weeyaan mar hadday soo gashay addoontaasi gacantiisa ama qafaal oo dee qayb uu helay oo jihaadkii addoonkii addoommihii la qaybinayay mid ka mid aha ahaato waxaa weeye intaaba ma bannaana inuu tago ilaa markaa istibra wax lihada la helo istibrahana dee waa saa uu kuu sheego hadday uur leedahayna waa inay uurkii dhigto haddii ay tahay kuwa xaydo oo dee uurna aan lahaynna waa inay xaydo hadday kuwii aan maaragtay bilaha tirsan jiray oo ama way yartaado weli mabay xaydin amase waaba sunnagoyso waa islaan weyn bil bay tirsanaysa adugu xadiidkii abi saciid alkhudri xaakim iyo bayhaqi iyo abu daawuud intaba ay wariyeen xadiis saxiixa abi saciid alkhudri wariyey rasuulka wariyey fii caami awtaas wuxuu rasuulku yidhi laa tuuطaw xaamilun xataa tadaca walaa gayru daati xamlin xataa taxiida xaydatan yacni haweenayda uurka leh lama jimaaco ilaa ay uurka dhigto marka siyaaqa xadiidku wuxuu ku socday waxaa laga hadlayey addoomihii markaa meesha lagu qaybsanayey oo ilaa ay tii uurka lahayd dhigto la jimaaci maayo tii uur maxaan ku dhahdaa xaydada ahayd ee uurka aan lahayna ilaa ay ka xaydo iyana la jimaaci maayo saasuu rasulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh weliba daahirka xadiidku wuxuu tusaalaynayaa wax faariqa inaana kaa lahayn ee maxaan ku dhahdaa xagga istibra raadinta ama hubsashada inay wixii wax jiraan iyan kale ma ha yaraato ama haweenaato ama bikri ha ahaato ama tayib ha ahaato laakiin waxoogaa a'immada qaarkood way isku khilaafeenoo maalikiyada oo kale waxay leeyihiin haddii ay bikri tahay waxba istibro looma baahna oo halka hadalka ibnu cumarna waa laga soo guuriyey sida cabdirasaaq fi lmusanaf uu ku keenay man kana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhir falaa yankax sayiban min asabaaya xataa taxiida oo mafhuumkaas waxaa laga qaadanayaa sayib haddii la tilmaamay bay leeyihiin in bikrigii marka aanay lahayn waxa la yidhaahdo istibre in laga doono qowlkaasi wuxuu markaa eegayaa xagga axaadiista qulida marka la eego xagga cilladu dee waxa weeya in la hubiyo wixii uur inuu jiray in kale mar haddii ay bikri tahado oo la hubsaday inay bikri tahayna dee waa la hubaa marka ayaan meesha waxba jirin halkaasay ka midcsadeen waana sida ibnu taymiya ibnu qayim iyo raggaasi ay wada mareen oo ay ku socdeen qolyahan shaaficiyadii aimada kale waxay leeyihiin nasna looma hayo xadiidkuna wuxuu tilmaamay caamkiisa wuxuu keenayaa oo laa tuuطaw xaamilun xataa tadac walaa gayru daati xamlin xataa taxiida xaydatan naska daahirkiisa iyo cumuumkiisa wuxuu keenayaa inaanay tafsiil lahayn waana runtii waa xagga daliilka markaad eegto qowlka shaaficiyadu waa wajiih oo dee istifsaal lama gelin bikr miyaa ma ma fayba xagga wax istifsaal lama gelin qaacidadiina waxay odhanaysay watarku اlistifsaali fii maqaami اlixtimaali yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaali mar haddii arrinta aan wax tafsiila oo wixii caynkaa saa ka yeelaya saa aan la keenin dee xadiidku cumuumkiisa in lagu socdo waxaa weeye waa masalada de imaamu shaafici ragle ay maaragtay qaacidada noocaasa ay ka istimbaadayeen adilada waayo wuxuu yidhi wain kaanat hadday tahay marka waxyaabaha istibru laba sababoodbu ku yimaada ay shaaficiyadu leeyihiinoo oo maalan milkigaas markaa tii taa usoo horraysay oo xaggii milkiga ah oo qofka wax helo takana waxay noqonaysaa zawaalu firaash oo wixii oo talaaq iyo tii mawtuucaad ahayd milkiga iminka lagu jimaacayo furiin ku yimaadee la qabay oo kale iyo ina way soo socotaa wain kaanat hadday tahay buu uhi zawjatuhu zawjadiisu hadday tahay amatan addoon hadday tahay oo fashtarahaa addoontii uu qabay buu soo iibsado infasakha nikaaxu nikaaxii waa fasakhmay waxallat lahu way u xalaalowday ninkii isaga ahaa ee addoontaa qabay soona iibsaday bimilki lyamiini milkulyamiin iyo lahaansho uu markaa dee leeyahay bay u xalaalowday min hayri istibraa'in istibraa yani la'aantii ayay u xalaalowday taa macnaheedu waxaa weeyaan haddii ninkii uu haweenay addoona qabay oo dee waynu ka soo yar taabannay horena addoonta marka zawaajkaynu ka hadlaynay addoonta guurkeedu inaanu bannaanayn shuruudunbu ku bannaanaanaya oo naska qur-aankana uu sheegay shuruudbu ku bannaanaanaya waman lam yastix minkum qawlan an yankixa almuxsanaat waa tii aayaadkaas ay tilmaamayeen marka noocii markii hore shareecadu ay u bannaysay inay guursan karaan addoonta haddayba dhacdo inuu addoon qabo ee addoontii qabay buuba iibsaday marka xaaskiisina way ahayd oo wuxuu ku guursaday markaa dee nin addoontii buu qabaa markaa uu soo iibsadayba horta waxay noqonaysaa markaa uu soo iibsaday meesha waxaa iska hor yimi waxa la yidhaahdo annikaaxu waalmilk lahaansho oo milkiye ah iyo guur labadaas way kala xoog badan yihiin marba shayga xoog badan baa la hormariya milki iyo nikaax milkigaa xoog badan saas darteed waxaa laleeyahy addoontii nikaaxeed waa fasakhmayaa markaa milkigaa uu gacantii ay soo gashay oo addoontiisi ay noqotay wuxuu ku jimaacaya oo hadda ku haysanaya milkilyamiin fa mimaa malakat aymaanukum waxaad milkideen saas ku haysanaya istibra ma laga doonaya marka mise lagama rabo oo ma la odhanayaa meeshi waxbaa kala guuree